laakiin haddii aan awood loo lahayn in meesha isaga laga bedelo laga tuuro waxaa kii muslima lagu bedelo oo mafaasid fara badan ay ka dhalanayso xaaladda noocaasa ama fawdaaba ay ka dhalanayso iyo isgarabyaac yacni xaaladda noocaasa in lagu kaco lala dagaalamaa ma bannaana walow kaafirba ha ahaado waayo qudra ayaa shardi ah waayo shareecada waxaa lagu yaqaanaa yacni masaalixda in markaa ay farabadiso aynay dhammaystirto mafaasiddana inay buriso aynay yarayso shareecada lagu yaqaana waajibaadka shareecada o dhanna waxay ku xidhan yihin istitaaco waataqu llaha ma statactum laa yukallifu allahu nafsan ila wuscaha ida amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum baa nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan waajibaadkii shareecadu waxay ku xidhan istitaaco xata alarkaan wlilahi cala nnaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila wman kafara faina allaha haniyun can ilcaalamiin xajkiisaasaa la yidhi soonkii waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin salaadii waxaa la yidhi salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa jambin waajibaadka shareecadu waxay ku xidhan yihiin istitaaco qudra iyo istitaacay ku xidhan saas aawodee ahlucilmigu qaacidahaan waxay yidhahdaan laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura wax waajib la yidhahdaa ma jiro yani taagdarro laga taag daran yahay in waajibka la fuliyo la jirkii wax waajibi ma jiro walaa muxarama maca daruura xaaraanina ma jirto daruuro la jirka daruuro la jirka marka ahlusunna waljamaca calaa kulli xaal waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen in waxa weeye xukaamta fasaqada ee dhaalimiinta ah ee aan milladda bilkulliya uga bixin in lala dagaalamaa inaynay bannaanayn macsida inaan lagu addeecayn waa shay laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq siduu nabiguba sala allahu alayh wasalam xadiidka yani imaam axmed musnadka ku soo wariyey waana xadiid saxiix wakadalik nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam low dakhaluuha ma kharajuu minha abadan ila yowmi alqiyaama inama ataacatu fi lmacruuf ayuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixaynka yani waxa la ysku maqlayo la ysku ateecayo wax wanaagsan wax wanaagsan laakiin wixii macsiya cidna lagu ateeci maayo laakiin wixii markaa macsiya cidna lagu ateeci maayo laakiin taa macnaheedu ma aha in dadka lagu kicinayo oo lagu diraayo oo la odhanaayo kubaxa oo ka dhiidhiya yacni saas yadaa in la odhanayo ma macsidii baan lagu ateecayn laakiin wixii kale ka soo haray macsida waa lagu ateecay wa yutiicu fii ma siwaaha yacni ahlucilmigu saas yadaa bay qabaan waana sida ahlusunna waljamaaca ay qabaan bixitaanka markaa lagu baxo xukaamta faasiqiintaana waa ictiqaadka khawaarijta iyo muctasilada culamo fara badan baana ku soo naqliyey ijmaac saas aawadee imaamu nawowi waa ku odhanaya sharx muslimka yani wuxuu ku odhanayaa waalkhuruuju calayhim wa qitaaluhum xaraamun biijmaaci lmuslimiina wain kaanuu fasaqatan dhaalimiin yacni bixitaanka lagu baxo xukaamta iyo madaxda lagu baxo ee lala dagaalamaa waxa weeye xaraamun biijmaaci lmuslimiin muslimiintu waxay isku waafaqsan inay xaaraan tahay wain kaanuu fasaqatan dhaalimiin walow haba ahaadaan qaar faasiqiin oo daalimiina ha ahaadaane in lagu baxaa inay xaaraan tahay baan isku waafaqsan yahay waxaa loo jeedaa xaaladda kufri akbar oo dawaax ah oo daahir ah yacni marka waxa weeye oo aan ta'wiil lahayn ay la yima aynay la imanin baa loo jeedaa aynay la imanin baa loo jeedaa ama hadday la yimaadaan oo shuruudu dhammaystiranto xaaladda noocaasa inay muslimiintu la dagaalamaan xaaladda noocaasa xukunkii ay ka bedelaan isaga xaaladdaa waxay noqonaysaa waa waajib waxayna ku xidhan tahay yani markaa shuruudii shanta ahayd ee aynu soo sheegin culamada qaarna shuruudda waxay isku celiyeen laba shardi ashartul awal oo ay yidhaahdeen yani markaa inuu gaaloobo yani kufri akbar iyo in qudro iyo istitaaca loo leeyahay marka cala kulli xaal adilada masaa-ishaasna dhammaantood waynu ishaarnay cala sabiili ikhtisaar haddaba haddii la yidhaahdo salafka qaarkood baa baxay oo la dagaalamay xukaamtii faasiqiinta ahaa oo xusein baa ka mid a oo saciid ibnu jubayr baa ka mid a oo ibnu ashcad baa ka mid a oo saxaabada qaarkood baa ka mida ibnu yani markaa saxaabada qaarkood ayaa ka mid a waxaa lagaga jawaabaya ugu horrayn waa jirtaa waagii hore salafku in arrinkaa isku khilaafeen laakiin bacda hada alikhtilaaf waxa markaa guntamay ijmaac ayaa ku guntamay qowlka ah inaan lala dagaalamin oo in lala dagaalama aynay bannaanayn mas'alo laba qowl laga lahaay oo la isku khilaafayna ijmaaca midkood lagu ijmaacaa bacda dalik bacda dalika alkhilaaf waxa uu yahay ijmaac saxiixa ayuu yahay marka ijmaacu wuxuu guntamay bacda hada alkhilaaf labadii qowlee jiray mid ahaan baana ugu guntamay qowlkaa ijmaacu ku guntamayna wuxuu noqonayaa xaq waayo waxaa la odhanayaa daa'ifadii muxiqada ahayd xaggay jirtay markii ijmaacan dambe guntamay ama mujtamiciinta ay ka mid ahayd ama mafquuday ahayd inay mafquuda noqotaa ma suura galaha waayo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiidka uu shiiku inoo keeni doono laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurru man qadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru allahi wahum cala dalik marka waxa weeye koox koox markaa muxiqada oo xaqa ku sugan oo u gargaaraysa inaan marnaba la waayayn ayuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam markii ijmaacani dhacay daa'ifadii muxiqadahayd xaggay jirtay marka ilaaba ilaa waa in la yidhaahdaa kuwan mujtamiciinta ay ka mid ahayd marka qowlkaas waa inuu xaqi noqdaa taasi waa jawaab waa mar labaad mas'aladu waxay leedahay adillo cadcad iyo axaadiis markaa saxaax ah ayay leedahay aynu bacdi ka mida sheegnay afalaa nunaabidhum bisayf bay yidhahdeen ya rasuula allah qaala laa ما صلوا ما صلوا وفي رواية لا ما أقاموا فيكم الصلاة حديث مسلم صحيح أبو صوري انت اي تكنيان هلا دقالمنا فسخ وحي دونان هذا ميان انت اي تكنيان هلا دقالمنا حكام داد حديث كلام سوشيال ينوح الشيء إلا أن تروا كفرا ضواعا عندكم من الله فيه برهان أي حديث كلام شيء axaadiis kale oo tilmaamaysa yacni fisqigooda iyo xumaantooda ou nebigu sala allahu alayhi wasalam uu tilmaamayo haddana in waxa weeye aan lagu bixin uu inoo ishaarayo yacni iyaduna waa jiraan waana fara badan yihin sida xadiiska tilmaamaya bal yakrah maa yaأti min macsiyati illaah walaa yanzicanna yadan min daaca muslim baana saxiixa kusugan wuxuu tilmaamay xukaamtu inay markaa macaasi iyo xumaan iyo fisqi la iman doonto markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ruuxa ha karaahiyeysto macsida uu la imanayo xaakimku madaxdu yani markaa macsida iyo xumaanta ay samaynayso ha naco oo ha karaahiyeysto walaa yanzicanna yadan min daaca gacanta yaanu adaacada ka siidin aanu caasiin yani waxaa loo jeedaa yacni wixii kale macsidaa mooyaane yaanu ka caasiyin ama yaanu ka hor imanin oo la dagaalamin macnahaasaa laga tilmaamay macnahaas ayaa laga tilmaamay waa midda kale adilada ku soo aroortay salafka waxaa lagu xambaarayaa siduu sheikhulislaam ibnu taymiyaba uu yidhi inaynay qaarkood soo gaadhin axaadiista xaaraantinimaynaysa xukaamta faasiqiintaa in lala dagaalamo axaadiista xaaraantinimaynaysa diidaysaa inaynay soo gaadhin qofkuna wuxuu mukallaf ku yahay wixii soo gaadha macduuriin bay ahaayeen salafka caynkaa sameeyey waxaa lagu xambaarayaa inaynay soo gaadhin axaadiistaasi ama ay soo gaadhay agtooda aynay ka sugnaan ama ay soo gaadhay ay ta'awuleen oo mansuuq iyo wax lamida u maleeyeen laakiin ruuxii ay soo gaadhay u caddaato dee waxa weeye inuu khilaafa uma bannaan waatuu imaamu shaafici u yihi raxmat ullahi caleyh laa yaxilu laa yaxilu man wuxuu yihi man istabanat lahu sunnatu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam falaa yaxilu lahu an yadacaha liqawli axad yani waxa weeye yani markaa kay u caddaato man yani man istabanat lahu sunnatun can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam xadiis xagga rasuulkii kuu u caddaado فلا يحل له أن فلا يحل له يعني وما حلالها أجمع المسلمون ها بارك الله فيك لفظ يسوحها إجماع بكسر نقلي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن, يح... أن... فلا يحل له أن يدعها لقول أحد مسلمين وحي كو إجماعين اسكوافقين حديث حق الرسول صلى الله عليه وسلم كسو أروري وكسو نادي وعدادا إنو خلافا وكتغا إننا حلال وهين وهذا العد كلا أما قف كلا وبتغا وإجماع marka cudurdaan ruuxi u noqon mayso yaani sheekh fulan iyo sheekh callaan baa khilaafay oo sidaasaana markaa iska dabagalay haddii aakhire lagu weydiiyo lagu yidhahdo xadiiskii nabigu ma ku soo gaadhay sala allahu alayhi wasalam maxaad kaga jawaabaysaa maxaad ugu jawaabtay ويوم يناديهم فيقول أين في ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين أنت قيامة الله يا ردك قال بس أرد لو يدنيا ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين لبدا سؤالود sida marka taabiciinta qaar kood uga soo wariyay ruux kasta waa la weydiinaya ka hore waxay ku saabsantahay tawxiidka ta dambana waxay ku saabsantahay tajriid mutaabaca lirasuul rasuulka sala allahu alay wasalam raacitaanka in loo gaar yeelo oo isaga la raaco taas yadaa bay ku saabsan marka labada shahaado baa labada su-aalood ku kala saabsanya marka cudurdaar qofkii u noqon mayso sheekh hebel baan qallitay ama dabagalay saas aawadeed yani hadalka marka ay yidhaahdaan man qallada caaliman laqiya allaha saaliman qowlkaas waa qowl iطlaaqiisa sax ma aha saas aawadeed saaxibu lmaraaqi waa ka odhanaya wa qawlu man qallada caaliman laqi allaha saaliman fagayru mutlaqi hadalka markaa ah man qallada caaliman caalim ruuxii qallitaa laqi wuxuu la kulmaa laqi bay asalkeedu ahayd laakiin nadmiga daraaddeed uu laqi u yidhi يعني إلهي لقي الله سالما إلهي سقو مركا نبض قبا أي لكل ما فغير مطلقي هذا الكاتوا ميدا إطلاقي ساحي سيد سلوسي دين مايو مرا وحوية كقلتاه آن بدبادين باشرة تساوذ بعلمته تقليدك يعني عندها لا يقفك وحوية نصوصة انتو خلافه شيخ هبل او قليته أي لهذين وحي مركا نصيب كل هذا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم marka sidaas aawadeed xujo u noqon mayso qofkii inuu yidhaahdo sheekh hebel iyo sheekh callaan ayaan markaa qallitay sidaas yadaabayna cudurdaar ayna ugu noqonay salafkuna aad iyo aad bay u inkireen khuruujka markaa xukaamta lagu baxo faasiqiinta ah aad iyo aad bay u inkireen ragga aadka loogu inkirayna waxaa ka mid ah oo aad iyo aad loogu dacniyey xasan ibnu saalix ninkii la odhan jiray waxa weeye markaa qarnigii labaad noolaa wuxuu ahaa nin faqiiha oo caalim ah laakiin mas'alada noocaas ayaa ku qalloocatay oo marka uu ku dhacay sidaas aawoodee culimmadu aad iyo aad bay uga digi jireen waxaa lasoo naqliyaa yusufyaan athawri inuu soo galay masaajidka oo arkay xasan ibnu saalix oo tukanaya oo ooyaya khushuuc la ooyaya markaasuu saa weego markaasu acuudu billahi min khushuuci nifaaq sufyaan athawri wuxuu ku yidhi ilaahay baan ka magan galay khushuucda munaafiqnimada kullu dalikana waxa idinkaar uu inkirayo madhabtiisa marka xun ee uu ku dhacay oo ah markaysagaa in xukaamta fasaqadaa lagu baxo imaamadoodana la yidhahdo asixi mayso masalada noocaasa inkaaray ku inkirayaan bay ahayd aad iyo aad bayna markaysagaa tashdiidu nakiir ay ugu sameeyeen saas aawadeed xafid ibnu xajar taadiib taadiibka markuu xasan ibnu saalix u tarjumaynayo waa ka yidhaahda يعني waxa ugu faraha badan ee lagu lagu tacniyay ni faqih caalim ah bukhari ragga madaahibtooda sheegu kamid ah bukhari saxiixiisa masaa'isha qaarkood markuu tilmaamayo u baabaysta ayuu wuxuu yidhahdaa sidaasna waxaa ku tegay sufyaan athawri xasan ibnu saalix yani marka waxa weeye iyo isxaaq rag badan oo noocaas u sheegaa marka xasan ibnu saalix qiyaasoo waxa weye waa wuxuu ka mid yahay ragga uu madaahibtoodii iyo siday ku tageen uu bukhaari soo naqliyo oo saxiixiisa kusoo raro هذه المرتبة أي علمي كقال هذا أدي أدي مركا وحوي العلماء دي سلفه أي مركا أو إنكرين أو مركا وحوي أدي أدي وطعنية أدي أدي أي مركا وطعنية تساوي الحافظ ابن حجر وحتاديب تاديب كورنا يا waxa ugu faraha badan ee lagu tacaliyay lagu naqdiyay waxay ahayd dagaalanka ula dagaalamay ee may afwa qabitaanka uu qabay in lala dagaalamaa xukaamta faasiqiinta inay bannaan tahay uuna sheegi jiray mas'aladaas taasina waxay ahayd buu yihi madhab qadiima oo salafka qaarkood ay qabeen ayay ahayd yani madhabun qadiimu lisalaf yani wuxuu u jeedaa libacdi salaf wailaa jamaahiiru salaf waxay qabeen qabeen khilaafkeeda laakiin bacda dalik arrinkii markaa waa ahlu sunna wuxuu ku istiqraaray in ra'yigaa laga tago markay arkeen mafaasidda faraha badan le ka dhalanaysa saasuu odhanaya xafid ibnu xajar marka wuxuu tilmaamay arrinkii ahlu sunna inuu si ku istiqraaray waana sida sheikh ulislaam ibnu taymiya uu tilmaamay yani khilaafkaa dabade arrinkii ahlu sunna inuu ku istiqraaray in markaa waxaway xukaamta faasiqiinta aan lagu bixin ee lagu sabro jawrkooda iyo dulmigooda yani markaa lagu sabro wixii macaasiyana aan lagu adeecin laakiin wixii ka soo haray macsidaas lagu adeeco culamo fara badanna ay ijmaca kusoo rareen bacdi ka midana sheega oo karmani iyo ibnu bataal iyo bujayrami iyo khatiib iyo yani rag fara badan baa soo naqliyey ijmaacyada caynkaas markaa taana waxa weeye jawaabteedu sidaas yadaa ayay masalada haddaynu usoo noqonno marka waxaynu u jeednaa dad fara badan oo asalkan quruxda badan ee shareecadu ammaantay yani markaa qaata oo shicaar ka dhigta ama asalla ka dhigta oo haddana baatille ugu dhex jiraan baa jira taasi waxay tilmaamaysaa in waxa weeye shicaaraadka dhallalaalaya inaan lagu kadsoomin anlaa yuktara bishicaaraati albaraaqati allammaaca yani markaa shicaaraadka dhallalaalaya yani inaan lagu kadsoomin ee la eego makbarka iyo macnaha iyo waxa looga jeedo iyo waxyaalaha ugu guda jira taas yadaa in loo firsado taas ayay noo tilmaamaysa waxaynu kaloo tilmaamaynaa munkarka marka la qayirayo la bedelayo culamadu waxay yidhaahdeen afar martaba afar nooc buu noqdaa in munkarkii la bedelo macruuf lagu bedelo in munkarkii la bedelo munkar kale oo ka yar lagu bedelo labadaa in la bedelaa munkarkaasoo wax laga qabtaa af iyo adil waa waajib mar haddii macruuf bedelayo oo sharki suulayo waa waajib in la bedelaa haddii sharki shar ka yar bedelayana iyadana waa waajib in la bedelaa oo wax laga qabtaa ta saddexaad waa in munkarkii la bedelo oo munkar kale oo lamidi u bedelayo taasi culamadu waxay waa mawdic ijtihaad oo waxaa la eegayaa miyaa la bedelaya mise waa la daynayaa waa mawdic yani markaysaga ay tahay ahlu cilmigu inay ka ijtihaadaan kolba ta munaasibka martabada afraad waa inuu munkarkii inta la bedelo munkar kale oo ka weyni meesha usoo bedelayo xaaladdaa munkarkii inta la bedelo munkar kale oo ka weyni meesha uu soo bedelayo in la qayiro oo la bedelaa ma banaana muxaram munkarkii inta la bedelo munkar kale oo ka weyni meesha inuu soo bedelayo xaaladda munkarkaas in la bedelaa ma banaana wuxuu noqonayaa muxaram ayuu noqonayaa tabdiilkaas tagyiirkaas culamaduna taa waa isla ogoliyey culamaduna taa waa isla ogoliyey siduu markaa shalkiidiba uu ku sheegayo kitaabkiisa adaa bayaan fi tafsir qur'aani bilqur'aan suurat lmaa'ida markuu sharxayo oo uu fasirayo aayadda calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum aayadda markuu fasirayo waxa uu keenaa inay culammadu muslimiintu ku ijmaacsan yihiin munkarkii xaaladda la bedelo ee ay ka dhalanayso mafsado ka fara badan mafsadadii markii hore jiray iyo fasaadkii iyo xumaantii markii hore jirtay xumaan ka fara badani markay ka dhalanayso in la bedelaa inaynay bannaanayn in culamada muslimiintu ku ijmaacsan taho inay isku khilaafsanayn ayuu halkaa kusoo naqlinaya adilada mawduucaas inoo sheegaysaana waa fara badan marka waxyaalaha baabkaa gudagelaya waxaa ka mid ah oo daliilka u noqonaya rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu doonay dhismaha kacbada inuu bedelo oo kacbada intuu dumiyo qawaaciddii nebi ibraahim uu ku dhiso laakiin wuxuu ka baqay mafsado ka badan inay ka dhalato لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وفي لفظ بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم يعني قلدا عائشاي وقتي قال لماذا كيما دينا كسو إسلامين إن يدوذا هدين الجرين داسا جرتين كعبة إنتان دميه أيان سيفكي نبي إبراهيم بان كل سلاها بان نبي قول صلى الله عليه وسلم سلاسا نبي قول صلى الله عليه وسلم laakiin waxaa u diiday seedkii nabi ibraahim inuu ku dhiso inuu ka baqay mafsado ka weynayna ka dhalato waa daliil daliil aakhar nabigu sala allahu alayh wasalam masaajidkiisii masjidu rasuul ayaa waxa dhacday nin acraabi oo hermiya soo galay ninkii baa masaajidkii ku gaajay saxaabadii waa ku kaceen iyagoo doonaya inay ninkan munkarku samaynayo ay diidaan oo hayiraan oo wax ka yani wax ka qabtaan ila masaajidka in lagu kaajaa wax wey waa munkar oo waxay shareecadu diiday waa xaaraan markaasaasay doonayeen inay wax ka qabtaan markaasay ku kaceen markaasuu nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi laa tusrimuu kaadida ha ku goynina buuri ha dhamaystee daaye ha ku goynina buuri kaada waa nin weyn odaya reer miyi ah masaajidka gudihiisa ku kaajay saxaabadii markay dooneen munkarka inay bedelaan waxa uu laa tusrimuu ha ku goynina kaadida u daayaa dhamaysta muxuu nabigu marka waxa weeye u diiday munkarkan in la bedelo waxaan kuu kalifay uga guud wadaan biyo ah soo qaada meesha ku furan ay diintii u qiiroonayaan iyo xumaanay munkarka ka xun yihiin bay ugu kaceen iyo bedelaaday doonayaan inay bedelaan oo wax ka qabtaan dooriyaan waxaa ka dhalan kari lahaa ninku kaadidii inuu la carcararo oo marna dacalkaa la tago aba ka soconaysa marna dacalka kale la tago wadaan baa ku fillayde masaajidka wada nijaasoobo toba wadaanood ku fillaan waayaan ya waxaa ka dhalan kari lahaa ninku inuu la cadhoodo ilawa ninkaa waxa weeye ninkaa weyna aqoontiisi sisee masaajidka ku gaashiya wax sagiisa qabtaba ma aragay ya inuu hormashan lagu cashuraya waa maxay oo diintaba ka ridoobo gaalooba ya waa maqsado ka tahay waxaa ka balan kari lahaa inuu kaalmihii isku xidho oo dabeedna markaysaa caafimaad ahaan dhibaato ay u keensato marka xaaladda mafsado ka fara badani ay ka dhalanayso munkarkii in la bedelaa oo la ghayiraa ma banaana waa la iska diinaya waajibku waa cankaas ruuxa marka xaaladdaa bedelee tagyiirka sameeyaa isaga ayaa aatim ah oo dambi kale ku dhaco dambaabay isagii baa dambaabay waayo xaalaan takyiirku banaanayn buu takyiir isku dayay taasina waxay ka mid tahay adilada qaacidada aynu sheegnay ay ahlucilmigu u daliishadeen ayaa ka mid tahay calaa kulli xaal dagaalanka lala dagaalamayo xukaamta faasiqiinta ee dhaalimiinta ana haaliban waxaa ka dhalanaya mafaasid fara badan baa ka dhalanaya sidaas aawadeed ayaa marka axaadiista rasuulku sala allahu alayh wasalam ay u diiday oo u xaaraantinimay dadka qaar waxay yidhahdaan xaaladda xukaamta in lala dagaalamo xaaladda maslaxa ku jirta ee awood loo leeyahay xukaamta faasiqiinta waa banaanta laakiin axaadiistan iyo adiladan aa sheegaysa waxaa lagu xambaarayaa waktiga aan awood loo lahayn tafriiqa caynkaasa dadka qaarkood ay la yimaadeen waa tafriiqun ma anzala allahu bihi min sultaan waa kala saaris wax daliila aan loo haynin wax adilo u daliila xaaladda marka waxa weeye qudro loo leeyahay xaakimka faasiqa in lala dagaalamo inay bannaantayna ma jirto laa maa sallaw hore nabigu sala allahu alayh wasalam yani waxa weeye haddaa awoodi kartaa la dagaalama nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam marka dadka odhanaya calaa xasabi almaslaxa waalmafsad ay ku xidhan tahay waxay khilaafayaan axaadiistii rasuulka sala allahu alayh wasalam bay khilaafayaan waana istidraak cala rasuul sala allahu alayh wasalam rasuulka warkiisii oo laga daba tegayo oo xukunkiisii oo la doorinayo oo la odhanayo maya sidan kale uu munaasib ku ahaa markaysagaa weeye waa taqdiim caqliga la hormarinayo إلهنا وحر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وقال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني أدلة أي أدلة كلا لم يتكابينوا دليلة إن وحوية مركا أي تاي مركا السبا إنت آنو كفر بواح وعضع ومركا يسوحا أكبر أه يعني آنو لا إيمان إن لقبح إن لبنان لا إلا أن تروا ولا ننازع الأمر له إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان taasna sidaas iyada ah ayay qalad u tahay bacdi kale waxay yidhaahdaan axaadiistan sheegaysa xukaamta inaan lala dagaalamin iyo madaxda waxaa lagu xambaarayaa markay madaxdu yihiin cuduul qaar lagu kalsoon yahay markay yihiin oo wanaagsan laakiin xaaladday faasiqiinta yihiin waa lala dagaalami karaa taasina waxa waa shinshinatun acrifuha min aqdam yani waxa weeye dadka qaarkood baa markaa ku celceliya arayada noocaasa taasina waa baatil waayo axaadiista rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay ku caddahay xukaamta laga hadlayo oo yidhi ha la dagaalamina inay yihiin qaar faasiqiin oo dhaalimiina oo markuu sheegay shiraarul a'imma iyo markaa madaxda kuwa ugu sharka badan madaxda kuwa ugu sharka badan markuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam ayay waxay yidhahdeen yani markaa ya rasuula allah afalaa nunaafidhum bisayf qaala laa ma sallaw يعني سيفنا كترنا وما لا دقالنا لا ما صلوا وفي لفظنا فلا نقاتلهم ما لا دقالنا قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فأصى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كي كلام الشاقني فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يجعلنا يدا من طاعة صريح بكيها وقعدها حديث كي كلام حوية آه إلا أن تروا كفرا بواعا إذا كسك يا إن مركا وحوية على رضك على من بيكت سلسل marka madax cuduulaan ku xambaaraya axaadiistaas waa taxriif adilada sharcigaa la taxriifinayo mawaadicdeeda laga bedelayo taxriifkuna waxay tahay waa sunnat lyahuud waa ariiqadii yahuud oo la raacayo latarkabunna sanna man kana qablakum shibran bishibrin wadiraaca bidiraac xataa law dakaluu xujra dabbi ladakaltumuuh taas wey bacdi kale waxay yidhaahdaan maya fisqigaanu kala saaraynaa oo waxay yidhaahdeen fisqiga iyo macsidu ma ahay mid qofka markaa waxa weeye xaakimka ah shaksigiisa ku kooban sida inuu khamri cabo inuu macaasi sameeyo inuu waxa weeye markaa waxa weeye zinaysto iyo waxyaalaha lamidka ah mise fisqi ummadda taabanaysa ahayd oo usoo gudbayso dararkiisa iyo dhibaatadiisa ummadda ay taabanayso hadday tahay fisqi shaksiga imaamka ku kooban ee xaakimka ku kooban xaaladda noocaasa in lagu baxaa ma banaana laakiin hadday tahay fisqiga uu samaynayo iyo xumaanta uu samaynayo iyo dulmiga uu samaynayo mid dadka usoo gudbaaya xaaladda noocaasa in lala dagaalamaa waa waajib taasna waa tafriiqun maa anzala allahu bihi min sultaan waa tafriiq aan wax xujo iyo daliila lahayn waayo adiladu ma kala saarin fisqiga falyakrah maa ya'ti min macsiyati illaah macsiyati waa masdar ومصدر ميمي أه وحنا الله إضافية معرفة قاعدتنا وحي تهي هدي وحوية مركا اسم معرفة الله إضافية عموم بالفائدية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعموينك إلهي أردن بالوشيلة سيدا قاعدة أصول لا شيء بسو قاعدة أصول وحي تلماما يسا اسم كادي الله إضافية معرفة إنه عموم فائديني مركا وحلقة قادنا إياه يعني معاصيده كفر كسوك يسوي لينا دين فرق كلا هاي تخصيص كبعض لغا خصيص يا دليل ما يبعض ولا دليل ولا دليل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين بإلهي ومن ذكر أحاديث قاركود وحيكو حتى هاي معاصي فسق إنه لا إيمان أيه حكامت لليها قبحنا ولبدتك أسوء قبيا حكم إلى حديث الحديث صحيحة يا النبي ويديه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وحي ويديه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بروح كور انطاع دي آه يعني اي مضى اما مضحضو اي نود ديدان حقا يغا كورن قال ادوا الذي عليكم واسالوا الله حقكم marka yidhaha rasuulkii ilaahay ow bal hadday xaqa yaga noo diidaan ka warran ay xaqa yagana siin waayaan bimacnaa waa inayna dulmiyaan rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu ugu jawaabay idinku xaqa idin saaran gudta ilaahayna ka barya inuu xaqiina idin siiyo muu odhan nebigu sala allahu alayh wasalam xaaladdii xaqiina idin diidaan dee waxa weeye markaa ka hor yimaadoo la dagaalama laakiin iyadoo xaqii markaa lagu lahaa ee ummaddu ku lahayd ay siin waayeen oo xuquuqdoodii bacdi ka mida ka manciyeen oo qaarkood ay dulmiyeen bacdulumma ay dulmiyeen ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray iyagu haddana xaqii saaraa ee samcu waataaca wixii aan macsi ahayn inay ku adeecaan ahaa inay xaqaa la yimaadaan oo gutaan ilaahayna ka baryaan inuu xaqooda siiyo ta kale xadiidkaa tilmaamayaa ilaa an taraw kufran bawaaxan wuxuu ku cad yahay in waxa weeye fisqiga ka dhacaya ee kufri ka sokeeya inaanu farqi kala ahayn shaksiga imaamka inuu ku kooban yahay iyo inuu yahay mid waxa weeye ummadda usoo gudbaaya inaan farqi kala lahayn buu xadiidkaasina ku cad yahay ishkaalka kale waxa uu yahay in la yidhaahdo xadiidka riwaayaatkiisa waxaa soo arooray bacdii tilmaamaya ila an taraw itman bawaaxan iyo macsiyatan bawaaxan ayaa soo arooray marka waxa weeye maadaama macsiyatan bawaaxan iyo itman bawaaxan ay soo arooreen waxaanu ku xambaarnaa kufriga in looga jeedo kufrin duuna kufrin taana jawaabteed waxay tahay sida imaamu nawowi iyo xaafid ibnu xajar iyo ay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen labada riwaayo waxaa lagu kala xambaarayaa laba markaa macne oo kala duwan ayaa sawaabku yahay oo waxa weeye haddii ay tahay cisyaan la caasiyaayo imaamka ama xaakimka ama madaxda waxaa shardi u ah macsiyo oo waxaa lagu xambaarayaa ilaa an taraw isman bawaaxan haddii marka waxa weeye ay tahay yacni bixitaan lagu baxo lala dagaalamayana waxaa loo shardinayaa kufran bawaaxan marka laba xaalad oo kala duwan baa lagu kala xambaarayaa yacni sidaas iyada ah ayaa imaamu nawowi iyo xafid ibnu xajar iyo marka ay yidhaahdeen adilada kalena iyagoo markaa miskaansanaya oo daliilada kale aynu tilmaanay qaarkood ayay markaa miskaansanayaan marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'aladaas sidaas iyadaa bay waadix u tahay ictiqaadka ahlusunna waljamacana uu ku cad yahay in waxa weeye yacni xukaamta faasiqiinta daalimiinta in lagu baxaa inaynay bannaanayn inaynay bannaanayn adilada culamada qaarkood ay u daliishadeen xaaladda mafsado ka badan ay ka dhalanayso inaan takyiirku bannaanayn waxaa ka mida qawluhu tacaala walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilm yani ayaa ka mida calaa kulli xaal adilo fara badan baa masaladaasi leedahay adilo fara badan ayay markaa leedahay adilo badan oo sadu daraa'ica loo daliishado waxa weeye baabkan daliil bay markaa u noqonaysaa sadu daraa'icana waxaa aad iyo aad ugu dheeraada alcalaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa la yahay iclaamu lmuwaqqiciin mujalladka markaa saddexaad ayuu aad iyo aad ugu dheeraadaa shan iyo sagaal iyo sagaashan daliil sagaal iyo sagaashan daliil oo min alkitaabi wasunna ayuu u soo arooriyaa sadu daraa'ic inay tahay yacni markaa yacni daliil markaa sharciya oo saxa inay tahay ayuu usoo daliishadaa sadu daraa'icna waxay tahay waddada mafsadada keenaysa in la awdo markaa tan waxa weye ku saabsan khuruujka xukaamta faasiqiinta in lagu baxa inay bannaanayna waa baabkiisu waa sadu daraa'ic yacni markaa noocaas weeye sagaal iyo sagaashan daliil buu usoo arooriyey waxaanuu yidhi shareecada rubuceed bay ku dhacaysaa sadu daraa'ic waayo shareecada axkaamteedu waa amar iyo nahy waa laba mid walba laba u qaybsamaya ma'muurun lidaati iyo ma'muurun ligayri iyo manhiyun lidaati iyo manhiyun ligayri afartaa wiil shareecadii marka hore waa amar iyo nahy waa wax layna faro waxaa sameeya iyo waxaa ka taga waxaa sameeya in laynoo yidhaahdo si waajibin ah si waxa weeye waxaan u jeedaa yacni ma'muurun lidaati waajibin maaha inuu yahay ma'muurun lidaati wax daatadiisa wanaagga uu leeyahay daraadii loo amro isagee daat ahaantiisu wanaaggu leeyahay loo amray iyo wax loo amray inuu waddo iyo wasiile u yahay iyo sabab wax daatadiisa laynoo amruu sabab u yahay marka waxa weye waa ma'muurun ligayrihi baa la yidhahdaa nooca labaad waxa uu yahay yacni ee manhiga ahi isaguna laba u qaybsamaya kii hore laba u qaybsamay ka kalena laba u qaybsamay manhiyun lidaati iyo manhiyun ligayri wax laynooga reebay xumaanta laf ahaantiis uu xun yahay daraaddii laynooga reebay iyo wax laynoogu diidoo laynooga reebay shay markaa laf ahaantiisa u xun inuu sabab iyo wadda u yahay oo inoo sababayo dee kaa manhiyun ligayrihi baa la yidhahdaa manhiyun ligayrihi kaas ah sadu daraa'ica weeye marka afar meelood marka shareecadii loo qaybiyo sadu daraa'ici rubuci shareecaday fadhidaa buuri ibnuqayim aljawsiya laakiin waxaa xusid mudan sagaal iyo sagaashanka daliile uu soo arooriyey waxaa ku jira bacdu axaadiid oo dacfi ku sugan yahay oo daciifa ah laakiin haalibka adiladu waa saxiix marka taana sidaas yadaa weeyaan calaa kulli xaal baabka alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar waa baab waasica waxaan u baahan yahay yani isaga iyo baabka jihaadka la yidhaahdaaba in qawaaciddiisa iyo shuruudihiisa iyo marka axkaamtiisa in si fiican loo diraaseeyo ayaa loo baahan yahay jibo keliya uma baahna jibo keliya yacni uma baahna waa inuu qofku markaa shareecadii marka waxa weeye uu baababkaas yani si fiican u budliya waayo waxaa dhici karta isagoo qofku isla khayr kororso inuu dembi ku dhici karo dembi inuu ku dhici karo ayaa markaa suurowda taasna waxa weeye dee tusaalayaal fara badan bay leedahay ashyaadii aynu sheegaynay ee munkaraadka ka badan iyo mafaasidda ka badan ay ka dhalanaysayba waxay gudagelayaan nooca munkaraadka ayay markaa gudagelayaan noocaas ayay markaa gudagelayaan markaa si fiican baabkaas waa in loo diraaseeyaa ahlucilmiguna musanafaad iyo kutub bay ka qoreen markaa kutubta ahlucilmigu ka qoreen waa in markaa la raajacaa oo markaa loo noqdaa ويرون إقامة, إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويرون أهل السنة والجماعة وحي اعتقاد سيهين رؤية ورؤية قلبية وحلوغة شيدا اعتقاد إقامة الحج حج كإن لأوغه والجهاد جهاد كإن لأوغه والجمع اجتماعياش إن لأوغه والأعياد عيدها إن لأوغه مع الأمراء يعني كائنة مع الأمراء إن دائما mid umarada la jirkeeda ku sugan oo la jirkooda lala oogaayo abraaran kaanuu aw fujaara madaxdaasi ha ahaato qaar markaa wan wanaagsan oo mutiiciina oo ilaahay adeecay aw fujaaran ama ha ahaadeen qaar fujaar ah oo waxa weeye yacni xunxun markaa noqdaan yacni kay doonaanba ha noqdaana in lala oogo inay markaa waajib tahay yacni saas yadaabay markaa ictiqaadsan yihin taasi waxay markaa baabkii alamru bimacruuf annahy cala lmunkar bay kusii tacalluqdaa markaa sheikhu waxa uu tilmaamayaa inaan xukaamtii faasiqiinta in lagu baxo aynay ahayne wixii taacaa waa in lagu adeeco wixii macsiya laguma adeecayo cidnaba laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq laakiin wixii markaa taaca ah oo khayr ah waa in lagu adeecdaa waa in lagu adeecaa madaxda walow faasiqiin ba ha noqdaane waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi man khalaca man khalaca yadan min taacatin laqiya allaha yowma alqiyaamati laa xujata lah ruuxa marka waxa weeye gacan ka siiba yacni adeecitaanka gacanta ka siiba uu xaakimka adeecaayo laqiya allaha yowma alqiyaamati walaa xujata lah maalinta qiyaame wuxuu ilaahay la kulmaa isagoo wax xuje aan lahayn ayuu ilaahay la kulmaa ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ميتة جاهلية كدنت isagaaan qoobtiisa markaa bayca ku sugnayn oo xaakim marka waxa weeye aan bayca yani siinin iyo imaam yani waa hadduu joogo xaakimku yani markaa maata miitatan jaahiliyatan wuxuu dhimanayaa yani bakti jaahili ah ayuu dhimanaya bimacnaa siday jaahiliyada iyo dadka gaaladii u dhiman jireen oo kale u dhimanaya حديث كان عمر يعني عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب ودليشدي oo markii ay ku baxeen reer Madiina ninkii la oran jiray Yazid markii ninkii la oran jiray Yazid ibn Muawiya markay ku baxeen ayuu waxa weeye markaa Abdullah ibn Umar waa u kictimay nimankii odayaasha u ahaa ee hogaaminayay nin ka mid a ayuu u tegey meeshooday deganaayeen buu u tegey markaasay yidhaahdeen markiisaxoo soo dhawoow markiima u dhiba markaasay yidhaahdeen markaasuu yihi idiinuma iman inaan idinla fadhiisto waxaan idinku imi ma aha laakiin waxaan idinku imi xadiidaa nebiga ka maqlay sala allahu alayh wasalam inaan idiin gudbiyo o idiin sheego daraaddeed baan idin gooyay xadiiskaasi waxay tahay nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam man khalaca yaddan min daacati laqiya allaha walaa xujjata lahu waman maata waman maata walaysa fii cunuqihi baycatun maata miitatan jaahiliya xadiiskaasu u sheegay marka waxa weeye isagoo u tilmaamaya inay yadiid ku baxaan oo la dagaalamaan inaynan u bannaanayn oo xadiisku waxyaalaha uu diidayo inay tani soo gudagelayso marka xadiiskii markuu u sheegana waa iska noqday sidaas iyadaaba cabdillahi ibni cumar ibn lkhadaab uu sameeyey wuxuu kaloo rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam man ra'aa min amiirihi shay-an yakrahuhu falyasbir calayhi fain kharaja min asultaani faina man kharaja min asultaani shibran maata miitatan jaahiliya ka amiirkiisa ama madaxdiisa ka arka wuxuu nacaayo yacni ha ku sabro waayo hadduu ka baxo suldaanka daacadiisa uu ka baxo taaka in la eg hadduu ka baxo wuxuu dhintaa sida markaa jaahiliyadu u dhinteen oo kale ayuu u baktiyaa bimacnaa xaalkiisa shabahayaa loo jeedaayo waa gaal lagama tilmaamayo sidaas iyadaa loogama jeedo waxaa kaloo rasuulka sala allahu alayh wasalam yani marka uu ku yidhi inakum satarawna bacdii aharatan wa umuuran tunkiruunaha waxaa arki doontaan ahara bimacnaa xuquuqdiinna markaa wax ka mida in laydiin diido oo cid kale markaa lagu jeebo oo la siiyo ayaa arki doontaan wa umuuran tunkiruunaha markaasaa waxay yidhaahdeen qaaluu fama ta'murunaa قال يعني تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم يعني waxaa gudanaysaan xaqa idin saaran ilaahayna waxaa ka baryaysaan yani markaa xaqa idin sugnaaday bukhaari iyo muslim baa soo wariyay min xadiisi cabdillahi ibn mascuud xadiisi cabdillahi ibn mascuud marka calaa kulli xaal yani waxa weeye umuurahan markaa haddaba khayrka ah sida markaa xajka yani waxa weeye sida jihaadka sida jimcayaasha sida ciidaha yani xukaamta markaysaga waa lala samaynaya laguma caasiyayo xukaamtaadi xukaamtaasi ha ahaadeen qaar wad wanaagsan oo saalixiina ama ha ahaadeen qaar fujaara oo daalimiin oo faasiqiina kay doonaanba ha noqdaane waa lagu adeecayaa oo waa lagu raacaya waa lagu raacaya waayo xaaladda noocaasa waxaa maslaxa raajixa ayaa ku jirta in lagu raaco adilada sharciguna waa sida inoo sheegaysa adilada sharciguna waa sida inoo sheegaysa haddii la yidhaahdo asawta ilaahay yidhi laa yanaalu cahdi adaalimiin maxaa laga jawaabaya taa jawaabteed waxay tahay culammadu tafaasiir kala duwan bay aayaddaa ku fasireen waxaana ka mid a tafaasiirta lagu fasiray in looga jeeda cahdigu binubuwa yacni marka waxa weeye nebi kama yeelayo cid daalima salafka qaar baa ku fasiray waxaa kaloo ka mid a tafaasiirta lagu fasiray laa yanaalu cahdi adaalimiin waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weeye laa yanaalu yani cahdii bimacnaa alimaama fi diini looga jeedo diinta inay madax ku noqdaan oo a'immadii diinta ay noqdaan oo diinta lagaga daydo iyo shareecada taa ma siinayo waxa weeye cid daalimina laakiin imaama fi dunya loogama jeedo bacdi kale oo salafka ka midna saasa qola kaloo saddexaad waxay yidhaahdeen laa yanaalu cahdi adaalimiin waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye cahdigaygu ma gaarayo daalimiinta waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weeye idinku hagaadsiinina waa khabaru waa khabaru yuraadu bihi nahyu yani idinku hagaadsiinina in looga jeedo taasna waxaa lagu xambaaraya xaalayani xaalat alikhtiyaar lakin xaalat lidiraar imaamada faasiq waa asaxaysaa haddii wafardan wa taqdiiran sidaa lagu fasiro waxaa laga tilmaamayaa waayo khabarnimo loogama jeedo qadar ahaan waa dhacday in dad marka waxa weye faasiqiini inay madaxdii marka madax ka noqdeen xagga adduunyada oo ay xukun qabtaan taasi waa dhacday mar haddii taa looga jeedo khabarnimo lagama tilmaamayo waa in la yidhahda xukun baa laga tilmaamayaa oo idinku hagaadsiinina in looga jeedo taana waxaa laga tilmaamayaa xaaladda idinku khiyaar u leedihiin inaad doorataan markaysaga madaxda oo kaa doontaan xukunkaa u dhiibtaan mid aan saalix ahayn oo wanaagsanayn ha u dhiibina oo daalimo ah mid daalimo ha u dhiibina ee kaa u dhiibtaan ha noqoto mid saalixa laakiin ma tilmaamayso xaaladdan qudra iyo awood loo lahayn ee waxa weeye daalimku uu xoogba ku qabsaday in markaa laga hor imanayo loola dagaalamayo ama markii horeba qabsaday uu saalix ahaa laakiin markii dambe u fasaaday oo daalim noqday in lala dagaalamayo markaa taas tilmaami mayso waayo adiladii kaleynu sheegnay waa adila khaasa waa adilo gaara waa adilo gaara adif ilaa dalik weliba markaa iyadoo la odhan karo laa yanaalu cadi daalimiin waa sharcu man qablana halkaan ay soo gudageli karto masalada ku saabsan sharcu man qablana sharci maynoo tahay mise sharci inooma aha waa mas'alo markaysagaa fii usuul fiqh lagu baxsiyo marka culamaduna ay hadal badan mas'alada ay ka yidhahdaan marka calaa kulli xaal sharcu man qablana sida raajix ah hadduu shareecadeenna markaa khilaafo sharcigii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam lagu soo dejiyey hadduu khilaafo sharci inaanu inoo ahayn ayaa raajix oo qawi ah marka taana xujada laga jawaabayaa sidaas yada ah yani marka daliilkaas jawaabta laga jawaabaya sidaas yadaaba iyadana waadix u tahay aan filayaa shubahaadkii ku saabsanaa baabkaas inaynu markaa ka wada jawaabnay ayaan markaa u filayaa bixamdi illah wuxuu sheikhu tilmaamayaa yani xajka iyo jihaadka iyo jimcayaasha iyo ciidaha dhammaantood waa lala samaynayaa xukaamta waayo rasuulku wuxuu ina amray sala allahu alayh wasalam xukaamtii faasixiinta in lagu daba tukado in lagu daba tukadaa nebigu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam oo wuxuu sheegay dad waxa weeye salaada dilaya oo baktiinaya salaada yumiituunaha ayaa markaa jiri doona madaxa maxaanu yeellaa baa la yidhi rasuulka ilaahay yani salli salaata liwaqtiha salaada waqtigeeda tuko dabeed markaa salaada waqtigeeda tukato yani iyagana markaa la tuko naafilo iyo sunna idin noqonaysaa xadiis kale wuxuu sheegayaa oo saxiixa ku yaalla nabigu sala allahu alayh wasalam saxiixa isagoo musnada yani lagu soo wariyey inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim xadiidkaasna waa axadu saxiixayn baa soo wariyey waxaan ku rajoweynay bukhaari inuu saxiixa ku soo wariyey bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam yusalluuna lakum xukaamta ama madaxdaasi way idin tujinayaan fain asaabuu falakum walahum hadday asiibaan labadiinuba ajarka waaledi labadiinna qolaba ajarka waaledi wain akhda'uu falakum wa calayhim hadday laakiin markaa khata'aan oo gafaan idinku waxa weeye ajarkiinii waa leedihiin yagana ummadooda waxa saaran dembigay faleen dembigay faleen baa iyagana saaran marka xaaladda xataa salaaddii ay xumaynayaan haddii salaadda shuruudaheedii wax ka mida aynay ka tegaynin in lala tukadaa layna amray waayo qaacidadu waxay tahay man saxat salaatuhu linafsihi saxat ligayrihi an ya'tama bih yacni kay salaadu naftiisa u asaxdo inuu isaga isaga laftiisa ay ka asaxdo kayrkii inay ku xidhaan way asaxaysaa qaacidadaasna waa qaacida aghlabiya wailaa waxaa ka baxaysa masaa'il ay ka mid tahay qofkii dumar ahayd iyadu inay tukato waa asaxaysaa laakiin rag inay tujisaa ma asaxayso waxaa ka mid a quntihii mushkilka ahaa ee aan la garanaynin labiyo dhadig kuu yahay labeebkii labiyo dhadig kuu yahay aan la garanayn la kala sooci waayey rag inuu tujiya uma banaan yani khashyata an yakuuna unta ama imra'a baqasho laga baqanaayo ama laga taxadiraayo qof dumara inuu noqdo mar haddii la kala garan waayo labiya dhadi kuu yahay yani in rag tujiya uma banaan wahaakada masaa'il laga reebaa waa jiraa laakiin qaacidadu waa aqlabiya gaalib alqawaacidna alqawaacid alfiqhiya gaalibkoodu wa aglabiya baynamaa qawaacid alusuuliya ay yihiin qawaacid muftarida oo iyadu markaa itlaaqooda ah sida loo sii daayay ah lakiin qawaacid alfiqhiya waa maxay gaalibkoodu waa qawaacid aglabiya ee qawaacid kulliyo mutarida qawaacidda yani markaa fiqigo gaalibkeedu ma aha waaya marka waxa weeye fujuurku naftiisu saaran yahay hadduu faajir yahay oo faasiq yahay fisqiga uu faasiqa yahay salaadiisi salaadaadi waxba kaa yeeli maayo wayusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhtabuu falakum wacalayhim waa sidaas daliil saas aawadee asxaabtii rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay ku daba tukanayeen xajaaj oo asdaqu lfaasiqiin ah xajaaj wuxuu naadi fisqi badan marna waxaa laga soo naqliya waqtiyada qaarkood inuu kufriyaad cadcad ku hadi jiray waatuu yihi cumar bn cabdilcaziiz law takhaabatat ilumam fajaءat kulu ummatin bikhabiisiha waji'naahum bilxajaaji laqalabnaahum hadday ummaduhu isu xumaan dhigan lahaayeen ay odhan lahaayeen annagaa idinka xaakimxun annaguna iyaguna mid qolo waliba keen lahayd ka ugu xun annaguna xajaaj aanu keeni lahay annagaa ka wiimi lahay ya haddii la isu xumaan dhiganayo oo la odhan lahaa marka waxa weeye annagaa idinka madax xun ama idinka xaakim xun oo qolo waliba ka ugu xun ay keento annaguna xajaaj aanu keenno xajaaj ibnu yuusuf athaqafi lagalabnaahum waa ka rayn lahayn waayo xajaaj markaa fisqigiisa iyo xumaantiisu aad iyo aad buu daqaa wata imaamu tirmidi uu sunankiisa kusoo wariyey can hishaam ibnu xasaan inuu yidhi xajaaj ibnu yuusuf kaabad wuxuu ku dilay u fiirsaad yacni wuxuu kaabad ku diray boqol iyo labaatan kun hadda ma aha goob iyo dagaal intuu kaabad ku dilay ee ku tiriyey waxay gaadhaa buu yidhi boqol iyo labaatan kun oo qof ayaantii uu dhintay jeelka waxaa laga soo daaray daayey saddex iyo siddeetan kun oo qof baa laga soo daayey waxaa wuxuu ka laynayay salafkii waxaa wuxuu ka laynaya khayr quruun khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kutaabka kutaa istayilmay ahayd ida waatuu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam tatadaaca calaykum lumam qalوا min qilatin kama tadaacl akalatu calى qascatiha qalوا min qilati naxnu ywmaidin ya rasuul allah qala la walakinakum kasiir walakin antum walakinakum gusaau ka gusaa isayn daadxood daadxoodta daadkoo kale lamidaa tihiin waa fara badan tihinoo tiro uma negidin ee idinkoo fara badan baa gaala isugu kiin habar wacan doontaa sida markaa kuwa raashinka cunayaa xeedhada ay isugu habarsoodukade ya xeedhada sida la isugu habar wacdee loogu soo ururo saasoo kalea gaala isugu kir habar wacan doontaa markaasee rasuulka ilaahay oma yaraansha aanu yarnahay daraaddeed ba markaasuu yihi maya waa fara badan tihiin laakiin waxaad tihiin daadxoor la mida daadxoorta daadka daadka markaa yani daadka daadxoortiisa yani daadxoor la midaa tihiin waa maantaay joogtaan muslimiintu waa markaa fara badan yihiin waxaa laleeyahay waxa weeye waa hal bilyan iyo tartar baa laleeyahay hal bilyan yani kun malyan iyo dheeraad bay gaadhaan baa laleeyahay haddana waxa weeye gaala ayaa isugu habar wacanaysaa maalin boqolaa la cunayaa lagu daadanaya ukiltu yawma ukila thawru labyaad waxaa la sheegaa qiso waxaa la yidhahdaa waxaa wada joogay libaax iyo saddex dibi saddexdii dibi ayaa waxa weeye libaax waa madoobaa dibiyada mid ka midna waa madoobaa midna waa casaa midna waa caddaa libaaxi baa u yimi labadii dibiya kale wuxuu ihi markaa dibigaasi waa cad yahay waana bidaan jeeriyo waa laynoo soo eeganaya waa laynoo soo bidhaansanaya bal ka warrama haddaan idin dhaafiyo dhib malaba yidhahda waa socodkii waa cunaykii maalintii dambuu kii madoobaa u yimiyo wuxuu yidhi dibigani midabkaygana waa khilaafsanya midabkaagana waa ka duway labadeenna midab midna laba mid ah bal isagana ka warra haddaan idin dhaafiyo curshi malabu kiina waa kharij kii saddexaadu maalinta ma uyimi wuxuu waa labadeena maanta isu keenaysaa waarin yar idaa buudhaan qayliya balaado wuu qayliye baa le wuxuu ku qayliyey hadal baa lagula baxayay ukiltu yawma ukila tawru labyaad waxa lay cunay maalintii dibiga cad la cunay baa ana lay cunay ee maanta lama cunin ya marka waxa weeye dadka uu ka laynayo xajaaj ibnu yuusuf tiradaa badan aynu sheegnay waxay ahaayeen salafkii bay ahaayeen may ahayn daad xoorta marka inta waxa maanta joogta yani may ahayn iyagoo caynkaas ay yihiin haddana marka waxa weeye saxaabadii cabdillahi ibni cumar iyo asxaabtii lamidka ku daba tukanayeen kaanuu yusalluuna waraa alxajaaj sidaa markaysaga aahaarta saxiixa ku soo aroortay ibnu abi shayba wakayruhu ay soo wariyeen bisanad saxiix kamay goosanin salaada markii la weydiiyey cusmaan ibnu cafaan ee iswaarka ay ka qabteen nimankii ahlu fitnaha ahaa waxay ku yidhaahdeen laba taabici baa usoo galay waxay ku yidhaahdeen adigu xaaladaad ku suganta iswaar baa laga hayaa dadka ahlufitna ay dili doona kuwii baa iswaar ka haya markaasay usii daayeen labadaa taabici may u galeen bukhaari baa saxiixiisa kusoo aroorinaya markaase waxay ku yidhaahdeen adigu xaaladaad ku sugantay waa aragnaa dadkiina waxaa markaa tujinaya dad marka ahlu fitna imaamu fitna fitna dad kamaando ka ah oo hogaamiye ka ah baa tujinaya yani wuxuu ugu jawaabay cusmaan ibnu cafaan asalaatu axsanu maa yacmalu nnaas salaadu waxay dadku sameeyaan waa ugu wanaagsan tahay fain axsanuu yani faaxsin macahum wain asaa'uu fajtanib isaa'atahum calaa kulli xaal aasaarta sidaa ku saabsanna waa fara badan tahay calaa kulli xaal adilada baabkaa ku saabsanna bacdi ka mid ah yani waa tilmaanay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار taariikhdu waa sagaalkii bishii shawaal kun iyo afar boqol iyo shan iyo labaatankii hijiriyada calaa saaxibiha afdal asalaati watasliim darsiga inoogu dambeeye ku saabsanaa khuruujka yani lagu baxo madaxda waxaynu ka yaro dabageyneynaa hal naqli ayaynu ka dabageyneynaa naqligaas waxa uu yahay abubakrin alafram saaxibu limaam axmed ayaa waxa uu yidhi tawaatarat alaxaadiidu can inabiy sala allahu calayhi fakafurat canhu can alsaxaabati wala'immati bacdahum radia allahu canhum ya'muruuna bilkafi wayakrahuuna alkhuruuja wayansubuuna man khaalafahum fii dalika ila firaaqi aljamacati wa madhabi alxaruuriyati wa farki sunna naasiqu alxadiid wa mansuuquh safxada laba boqol iyo lix iyo toban